بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الامام النووي رحمه الله وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله حدثني بامر اعتصم به قال قل ربي الله ثم استقم وعن سفيان بن عبد الله qaala wuxuu yidhi sufyaan qultu yaa rasuula allah waxaan idhi rasuulka ilaahay xadidnii biamrin waxaad ii sheegtaa arrin actasimu bihi aan qabsadoon ku dhego qaala wuxuu yidhi qul waxaad tidhaahdaa rabbiy allah rabbigay waa allah humma istaqim kadibna toosnow yacni arrinkaa ku toosnow rabbigay waa allah dheh toosnowna oo dariiqa saxiixa qaad qaala wuxuu qultu waxaan idhi yaa rasuula allah maa akhwafu maa takhaafu calay waa maxay waxaa ugu cabsida badan oo aniga aad iga baqayso fa akhada bilisaani nafsi carabkiisa ayuu qabtay nebigu sala allahu alay salam uma qaala kadib wuxuu yidhi haadaa kan ayaan kaaga cabsanaya waxa ugu badaneen kaaga baqaayo waa carabka sidaasuu leeyahy nebigu sala allahu calayh wasalam rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasanu saxiix وعن iبن cمر رضي الله عنهma qال wuxuu yihi qاla رasuuل الله صلى الله عليه وسلم laa تkhiru الكلاam بغayri ذikr الlah laa تkhiru الكalaama hadalka ha badina bغayri dikri الlahi dikriga alla waxaan ahayn hadalka ha ku badina faإna kaثraة الكalaami bغayri dikri الlah maxaa yeele hadalka lagu badiyo dikriga alla waxaan ahayn qaswaة lilqalb qalayl ayuu wuxuu u yahay qalbiga qalbigaa ku qalalaya qalbi adeeg ayuu ka dhaxlayaa wa inna abcada annaasi min allah dadka waxaa ugu fogaansho badan min allaahi alle xaggii alqalbu alqaasi qalbiga adag ee qalalay rawaahu tirmidiyu imaamu tirmidi ayaa wariyey waana xadiid daciifa xadiidka waa xadiid daciifa wa wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam man waqaahu allahu shara maa bayna lixyayhi wa shara maa bayna rijlayhi dakhala aljanna qofkii ilaahay ka ilaaliyo sharta carabkiisa maa bayna lixyey waa carabka wa maa bayna rijlayhi iyo farjiga shartiisa qofkii ilaahay ka ilaaliyo dakhala aljannata jannada ayuu galay rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasan waana xadiid saxiixa wuxuuna la mid yahay xadiidkii hore ee ku jiray fi saxiixayn min xadiidi sahal bni sacd man ydmn lii maa bayna rijlayhi man yadman lii maa bayna lixyayhi wamaa bayna rijlayh adman lahu اljanna xadiidkaas iyo midkan waa isku macno wa can cuqbata bni caamirin radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qultu waxaan idhi yaa rasuula allah man najaa rasuulka ilaahay oo badbaadadu waa maxay maxaa lagu badbaadayaa qaala wuxuu yidhi amsik calayka lisaanak carabkaaga hayso qabso carabkaaga celi walyasacka baytuk gurigaaguna waasic ha kuu noqdo wabki calaa khatii'atika dembigaagana ku oy gurigaaga waasic ha kuu noqdo macnaheedu waxaa waaye shu-uunta kayrkaa ha gelin wey gurigaaga waasic haku noqdo ha kuu noqdo oo shu-uuntaada ku filnow khata'aaga iyo dembiga adiga aad gelaysana ku oy oo naftaada xisaabi macnaheedu waxaa waaye ha ku mashquulin ceebaha kayrka ay leeyihiin ee ku mashquula ceebta naftaadu ay leedahay iyo cisyaanka iyo dunuubta naftaada ka dhacaya ayada ku mashquul xisaabi naftaada intaanan aakhiro la gaarin intaanan qiyaamuhu kugu dhicin sidaasaa badbaadadaadu ku jirtaa laakiin haddii naftaada aada hilmaamto dadka kale nufuustoodana aada ku mashquusho arrintaasi waxay kugu noqonaysaa dhibaato sida abu hurayra uu yihi radia allaahu canh in maaragtay qorayg weyn oo ishaada ku jabanna aada arki weyso tif yaroo indhaha kayrkaa ku jirana maantao dhan isha aada la raacdo ayadaa dembi kugu filan ayadoo tiir isha kaaga jiro tiirka isha kaaga jiro uma jeedid xumaantaada ma fiirinaysid khata' yar oo kayrkaa ku dhacay ayaadna ku mashquulaysaa taa waxay keenaysaa qofka inuu naftiisa hilmaamo waxay keenaysaa inuu xisaabtankii naftiisa hilmaamo akhtaada naftiisa hilmaamo hadduu sidaas sameeyana hadda wuxuu baraarugayaa maalin aan baraaruga waxba tarayn yowma alqiyaama waxaa habboon marka qofka inuu naftiisa la xisaabtamo intaanan aakhiro la gaarin ka hor maxaa yeele naftu waa dunuub badan tahay macaasi badanaa kaa dhacaysa akhtaa badanaa kaa dhacaysa waajibaadkaad ka gaabinaysaa laa shaka insaanku mar walba waa mucarad linuqsaan naqsigu mar walba waa ku sifaysan yahay marka waxaa la rabaa inaan guruur iyo maaragtay cujbi ku gelin oo adiga aadan iskala sarraynin khayrka oo aad mar walba dareensan tahay naftaadu inay tahay mid daalimada akhtaadeedu ay badan tahay sidaa darteedna ay kaaga baahan tahay inaad naftaada la xisaabtanto akhtaada iyo dunuubta aad gelaysana aada la oyso ayaga dartood oo ilaahay subxaana wa tacaala aad dembi dhaaf weydiisato dariiqa lagu badbaadaayo waa dariiqaa buu yidhi nebigu sal alla alay slam markii la weydiiyey man najaah saddex arrimo ayuu maaragtay amray amsik calayka lisaanak wlyasacka baytuk wabki calىa khai'atik rawaahu الtirmidiy waqaala xadiiثu xasan وcan abi saciidin اlkhudriy radi allahu canhu can الnabiy sal ly slm qaala wuxu uhi idaa asbaxa ibnu aadam ibnu aadamku hadduu waa bariisto faina alacdaaءa kulaha tukafir الlisaan xibnaha dhammaantood tukafiru الlisaana carabka ayay u khuduucayaan taquulu waxay leeyihi yani xibnuhu leeyihiin itaqi llaaha fiina ilaahay nooga baq carabkay ahbinayaan waxay leeyahy carabow ilaahay nooga cabso fa innamaa naxnu annagu waxaan nahay uun bika adiga annagii adigu waxba kalama nihin hal doonaan wada saaranna fa in istaqamta haddaad toosnaato istaqamnaa annagu waa toosnaanaynaa wa in icwajajta haddaad qalloocnaato icwajajnaa annaguna waan qalloocanaynaa carabkay sidaa ku leeyihin xibnaha kale waxay leeyihin adiga noo horseed toosnaanta iyo wanaagga maxaa yeele adigu haddaad fiicnaato annagu waan fiicnaanaynaa adiga haddii aad qalloocatana annagu qalloocaan kugu raacaynaa marka ilaahay nooga baq sidaasay leeyihin waa subax walbo waagu baryo waay rawaahu tirmidiyu tirmidi ayaa wariyey macnaa tukafiru lisaan ay tadilu wa takhdacu lah way u dilloobaysaa wayna u khuduucaysaa wa can mucaad radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi yaa rasuula allah akhbirnii bicamalin yudkhilunii ljanna rasuulka ilaahay waxaad ii sheegtaa camal jannada i gelinaya wa yubaacidunii min can innaar naartana iga fogeynaya qaala wuxuu yidhi laqad sa'alta can cadiimin waxaad wax ka weydiisa buu yidhi arrin weyn waxaad weydiisa buu yidhi can cadiimin arrin weyn maxaa yeele arrinkan ama su-aashuu weydiiyey waa su-aal kooban laakiin arrintay ximbaarsantaha waa arrin aad iyo aad u ballaaran oo su-aashiisa waxa waaye waxaad ii sheegtaa camal jannada i gelinaaya naarna iga fogeynaya waa camal jaliila waay nebigu sala اlla alay slam wuxu yidhi arrin weyn baad weydiisa wa innahu layasiirun waana fudud yahay buu yidhi calaa man yasarahu allahu tacaala calayhi qofka ilaahay u fududeeyana waa u fudud yahay camalkaas tacbud اllaha laa tushriku bihi shay-an waxa jannada gelinaaya oo naarta kaa fogeynaya waxa ugu horeeya inaad ilaahay caabudo laa tushriku bihi shay-an allana aadan waxba la wadaajin wa tuqiimu salaata salaadda ayaad oogaysaa wa tu'ti zakaata sakadana waad bixinaysaa wa tasuumu ramadaana bisha ramadaanna waad soomaysaa wa taxuju lbeyta in istatacta ilayhi sabiila beytkana waad xajinaysaa haddaad awooddo uma qaala kadib wuxuu yidhi alaa adulluka calaa abwaabi alkhayr ma waanan ku tusayn buu yidhi albaabada khayrka asawmu junna soonku waa gaashaan ay junna min cadaab illaah wuxuu gaashaan kaaga yahay cadaabka ilaahi subxaana wa tacaala alsadaqatu sadaqada tudfi'u lkhatii'ata waxay deminaysaa gafka iyo dembiga kamaa yudfi'u lmaa'u nnaara sida biyuhu ay u demiyaan dabka wa salaatu rajuli ninka salaadiisa min jawfi leyli habeenka calooshiisa uu tukanayo ayadana acmaasha beriga ahe lala imaanayay ka mid tahay uma tala kadib wuxuu akhriyay nebigu sala allahu calayhi wasalam tatajaafaa junuubuhum can ilmadaajici uma qaala kadib wuxuu yidhi alaa ukhbiruka ma waanan kuu sheegaynin bira'si alamri arrinka madaxiisa wa camuudihi iyo tiirkiisa wa dirwati sanaamihi iyo kuriskiisa baarkii ma waanan kuu sheegayn qultu waxaan idhi belaa yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow ii sheeg qaala wuxuu yidhi ra'su lamri arrinka madaxiisu alislaamu waa islaannimo wanaag oo dhan waxaa madax u ah islaannimo ayadaa ugu sarraysa wa camuuduhu tiirkiisuna alsalaatu waa salaadda islaamka tiirkiisu waa salaadda tiirku hadduu dumo guriga tiirkiisa la dumiyey ma baaqi noqonaya waa sidaas oo kale macnaha salaaddu waxay ka dhigan tahay waa tiirka islaamku ku taagan yaha waay wa dirwatu sanaamihi aljihaadu kuruskiisa baarkiina waa aljihaad maxaa yeele jihaadku diinku kor u qaadaya lirafci kalimati اllaahi caza wajal litakuuna kalimatu اllaahi hiya alculya uma qaala kadib wuxuu yidhi alaa ukhbiruka ma waanan kuu sheegayn bimalaaki daalika kullih arrimahaasoo dhan wax kuu mulkinaayo ood ku hanan karto qultu waxaan idhi balaa yaa rasuula allah faakhada bilisaani carabkiisoo qabtay sala allahu alay wasalam qaala wuxuu yidhi kufa calayka haadaa midkaan iska qaba buu yidhi midkaan dushaada ka qabo iska celi carabka qultu waxaan idhi yaa rasuula allah wa innaa la mu'aakhaduuna bimaa natakallamu bih ma noola qabanaya waxa aan ku hadlayno mucaad wuxuu leeyahy rasuulka ilaahay waxa carabkeenna ka soo baxaya ma noola qabanaya fa qaala wuxuu yidhi nebigu sal ly slam hakiladka ummuk hooyadaa gablantay mucaadow kelimaddan waa kelimatun jarat calaa lisaani alcarab ujeeddadooduna ma ahan habaar markii la fasiraya habaar waa hooyadaa gablantay macnaheeda ha ku weyso waa laakiin habaar ulama jeedaan carabtu waa kelima jarat calaa lisaanihim waxay ula jeedaan canaan laakiin habaar kama wadaan wa hal yakubu nnaasa dadka ma waxaa ku foorarinayo fi naari naarta calaa wujuuhihim wejiyadooda ma waxaa naarta ku foorarinaya ilaa xasaa'idu alsinatihim ilaa waxay carabadoodu gurtaan mooyaane dadka weji wejiyaa naarta ugu ridaaya ilaa waxay carabadooda gurtaan mooyaane xadiidka waxaa laga qaadanaya waxyaabaha ugu badanoo cadaabka lagu galaayo inay yihiin wax carabka ka yimaada asbaabaha ugu badan ee cadaabka ilaahay sababa subxaana wa tacaala waxay ka dhacaan carabka walidaalika nebigu wuxuu lehy sal ly slam dadka ma waxaa weji weji naarta u geliya ilaa waxay carabadooda gurtaan mooyaane macnaa wax kale ma jiraan waay waxaa inta badan naarta lagu galaba waa wax carabka uu kasbado waay marka waxay deliil u tahay khatarta carabka uu leeyahy rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasanun صaxiix waqad sabaqa sharxu sharxiisuna waa hormaray buu وعn abi هurayrةa radي الlaه عanه أna rasuula الlahi slى الlaه عalيه waslم qaala wuxuu yidhi atadruuna ma اlgiiba baabku muxuu ku saabsanaa baabku wuxuu ahaa baabu taxriimi الgiiba wاlأmr bxifdi الlisaan wuxuu ku hormaray sheiku marka inuu ka hadlo xifd الlisaan kadibna wuxuu ka hadlayaa taxriimu اlgiiba xifd الlisaan iyo algiiba calaaqa ka dhexaysa maxaa yeele algiiba waxay ka ahaataa min الlisaan carabkay ka dhacdaa kiibadu sida asalka ah meelaan carabka ahayn kiibadu ma ka dhacdaa iyo xanta way ka dhacdaa laakiin carabka asala ishaaradu waa nooc min alghiiba ishaaraadka la bixinaayo ama indhaha wax lagu iishaarayo ama gacan wax lagu iishaaraayo qofka asoonku arkaynin oo aad u ishaaraysa tacni iyo cay ama wuxuu karaahiyeysanaya aad ku tilmaamayso waa kiiba iyo xan waay laakiin yaa asal u ah xanta xanta lisaanka asal u ah sidaa darteed xifdu lisaan iyo taxriimu lghiiba calaaqa ka dhexaysa haddaad carabkaada ilaaliso waad ka waa ka nabadgelaysaa kiibada iyo xanta wacan abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi sal ly slam qaala wuxuu yidhi atadruuna ma lgiiba ma taqaanaan buu yidhi xanta kiibadu waxa ay tahay qaaluu waxay yidhahdeen allahu warasuuluhu aclam ilaahay rasuulkii ayaa yaqaan zamankaas sidaasaa la dhahaa nebigu uu noolaa calayh isalaatu wasalaam maxaa yeele waa arrin ka mida min umuuri shariica shaygu markuu yahay min umuuri اdiin nebiguna uu noolaa salى اllahu عalayه wasalam waa mashruuc in la yihahdo allahu warasuuluhu aclam laakiin bacda mowti rasuuli اllaah salى اllahu عalayhi wasalam ma la dhahayaa allahu warasuuluhu aclam culammadu qaar waxay yidhahdeen fi lumuur اdiiniya way bannaan tahay wuxuu haddayba diin yihiin nebigu aqoona u lahaa salى اllahu عalيه wasalam marka inaad tidhaha alla ya rasuul baa ku ogaansho badan oo yaqaana waxay yidhaha waa sawaab xataa bacda mowtihi ahlucilmiga qaar ka midana waxay yidhahdeen maya waa in lagu gaabsado allaahu aclam culummada tafsiilinaysa ee dhahaysa fi lumuuri diiniya waa la dhahi karaa waa la dhihi karaa fi lumuuri dunyawiyana lama dhahayo dabcan qofkii ahlulcilmiya ama daalibulcilmiga masaa-ishaan yaqaane u kala saaran tahay laakiin cinda alcaama tafriiqaas ma jiro hadday marka maqlaan adoo dhahaya mas'alo diiniya markii wax lagaa weydiiyo allaahu warasuuluhu aclam waxaa laga yaabaa berri mas'alo dunyawiya inay ayaguna yidhahdaan allaahu warasuuluhu aclam yidhahdaan hebelba waa yidhi oo caalima ama fulaan oo ka mida min alculamaa allahu warasuuluhu aclam buu yidhi maxaa yeele ayagu diin iyo adduunya uma kala socno markii la yidhaha buurka suuqa meequu ka jooga wuxuu leey allah warasuulu aclam ma rasuulkaa buur meeluu ka wuxuu ka jooga suuqa og ma oga calayhi salaatu wasalaam walow kuntu aclamu alghayb lastakartu min alkhayr waana arrin dunyawiya mid diiniya ma ah amaa diinka nebiga waa ogyahay sala allah alay slam asaaba lagu soo dejiyey diinka oo ilaahay ku soo dejiyey si marka albaabkaa loo xiro waxaa sawaaba in la leeyahay allahu aclam bacda mowti rasuuli illaah sala allahu calayhi wasalam laakiin saxaabadu hadda markaas nebigaa joogay yaa dhahaya atadruuna malkiiba su-aasha yaa weydiiyey ayaga rasuulkaa weydiiyey calayhi salaatu wasalaam markaasay yihahdeen allahu warasuuluhu aclam qaala wuxuu yidhi dikruka akhaaka bimaa yakrah xantu waxaa waye walaalkaa inaad ku sheegto bimaa yakrah waxa uu karaahiyeysanayo qiila waxaa la yidhi afa ra'ayta ka waran rasuulkii ilaahayow in kaana fii akhii hadduu walaalkii kusi walaalkay hadduu ku sifaysan yahay maa aquulu waxa aan leeyahay qaala wuxuu yidhi in kaana fiihi maa taquulu haddii uu ku sifaysan yahay waxa aad leedahay uu ku sugan yahay faqad iqtabtahu waad xamatay buuli wain lam yakun fiihi waxa aad ku sheegaysa hadduusan ku sifaysnayn uusan ku sugnayn wain lam yakun fiihi maa taquul faqad bahadtah waad ku been abuuratay buhti iyo been abuuradaa samaysa idan hadduu ku sifaysan yahana waa xan hadduusan ku sifaysnaynna xanti waxaaba ka dheeraada been abuurad iyo buhtaan ayaa dheeraadka ah hiibada iyo xanta qofka hortiisa waxa laga yidhaahda mahiiba maxamba lafdu lghiiba wuxuu ku tusinayaa inay tahay maqnaansho idan qofkan goobjoog ahayn ama aan ku maqlaynin inaad ku sheegto wax uu dhibsanaayo ama uusan rabin uu karaahiyeysanaayo ayaa waxaa la yidhahdaa alghiiba waxaase hadduu ku sifaysan yahay waa xan hadduusan ku sifaysnaynna waa been abuurad rawaahu muslim can abi bakrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllah alay slama qaala fii khudbatihi nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi fii khudbatihi yowma annaxri khudbadii uu jeediyey maalinkii yowma annaxri biminan fii xajati اlwadaac wuxuu yidhi ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum calaykum xaraam xaraamun calaykum ka xurmati yowmikum haada fii shahrikum haada fii baladikum haada alaa hal ballaqt saasuu yidhi nabig alayh salatu wasalaam khudbadii uu jeediyey yowma annaxr ee uu ka jeediyey mina caama xajat alwadaac xajkii sagootinta waana xajkii keliya nebigu xajiyey bacda alhijra calayhi salaatu wasalaam waana kulankii ugu weynaa oo ay muslimiin kulmaan fii xayaati الnabiy salى اllahu عalayh wasalam jamci aad iyo aad u fara badan oo muslimiin ah ka qayb galeen khudbadaani marka waxay ka dhigan tahay dardaaran oo nebigu salى اllahu عalيه wasalam ummadda u dardaarmayo waxyaabuhu kala hadlay waxaa ka mid a arrimaha wuxuu yidhi ina dimaa'akum dhiiggiinna dhiigagiinna wa amwaalakum iyo hantidiinna wa acraadakum iyo cirdiyadiinna xaraamun calaykum dushiinna waa ka xaaraam yacnii qaarkiin qaarka kale dhiiggooda inay daadiyaan ama hantidooda ay qaataan biduuni idnin ama cirdigooda ay ku dhacaan waa xaaraam ka xurmati yowmikum haadaa maalinkiinnan xurmadiisoo kale maalinku waa yowma naxru fii shahrikum haadaa bishiinaan dhexdeeda xurmada ay leedahay bishuna waa waa dulxija waa min ashhuri اlxurum fii baladikum hada waa fi lbaladi اlxaraam idan xurmatu اlyowm iyo xurmatu الshahri iyo xurmatu اlbalad intuba waa kulmeen wuxuu leeyahay marka nebiga alay slatu asalaam sida ay xaaraam u tahay maalinkan maalin xurmad leh ay tahay bishaanna ay u tahay bil xurmad leh beledkaana uu yahay beled xurmada si la mida ayaa qaarkiin qaarka kale dhiiggooda iyo maalkooda iyo cirdigoodaba xaaraan ka yahay alaa hal ballaqtu ma gaarsiiye buy war maydin soo gaarsiiye risaaladii iyo dacwadii ilaahay ila soo diray subxaana wa tacaala waxay ku jawaabeen balaa haabee rasuulka ilaahay waad gaarsiisay shaahidka waxaa waaye wa acraadakum baa ku jirta kiibadu maxay ka mid tahay waa min alwuquuci fi lacraab yacni dhicid qofka cirdigiisa lagu dhacaayo way kiibada iyo xanta mutafaqu calayhi wa can caaishata radia allahu canha qaalad waxay tihi qultu lilnabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaan ku idhi xasbuka min safiyata kada wa kada safiya waxaa kaaga filan waxaase waxaas inay ku sifaysan tahay bay ti safiyay u duraysaa nebiga calayh isalaatu wasalaam safiya bintu xuyayn waxay ka mid tahay xaasaskii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaana macruufa hadda dumarka lasla laysla qabo khayr iskama sheegaan sida badan oo qaalibka caaisha radia allaahu canha safiya bintu xuyay maadaama ay daradii ay tahay lala qabay waxay bilowday inay durto nebiga ku hor durto calayhi salaatu wasalaam ee tiraa safiya waxaa kaaga filan waxaasi waxaas inay ku sifaysan tahay way caynaysaa macnaha qaala bacdu ruwaa ruwaadda qaar ka mid ah waxay yidhaahdeen tacnii waxay ula jeedaa qasiiratan waa mid gaaban caaisha waxay leedahay safiya waxaa kaaga filan inay tahay mid gaaban rasuulka ilaahay macnaa ma qurxoonay leedahay anaa ka qurxoon faqaala wuxuu yidhi laqad qulti kelimatan waxaa tidhi buu yidhi kelimad low musijad haddii lagu barxi lahaa oo lagu dari lahaa bimaa'i lbaxri biyaha badda lamasajadhu waa ba waa barxi lahayd buu yidhi biyaha badda tiradooda wax la koobi kara maaha kelimaddan aad tidhi haddii biyaha badda lagu dhex barxo waaba barxayaanoo biyaha badday beddelayaan buu leeyahay weyninka ay leedahay kelimaddan aad ku hadashay qaalat waxay tidhi caaisha waxakaytu lahu insaanan qofaan nebiga usoo xikaayoodo wax uga soo naqliyey fa qaala wuxuu yidhi maa uxibu ma jecli annii xakaytu insaanan inaan qof soo xikaayoodo wa anna lii kada wa kada aniguna ay ii sugnaadaan waxaasi waxaas yani waxyaaba waaweyn uu tilmaamayo intaasi intaasoo wax inaan helo oo hal qof aan soo xikaayooda xataa ku bedelan maayo ma jecli buu leeyahay macnaha wuxuu ka diidayaa inay dad wax uga soo naqlido ay ku xamato waa ku inkiray nebiga alay slat slam waa laba qadiyadood labadaba caaishuu ku inkiray rasuulka calayh isalaatu wasalaam rawaahu abu daawud watirmidiy wa qaala xadiidun xasanu صaxiix wa macnaa masajathu khaaladathu mukhaaladatan yatagayaru biha طacmu waxay dheehaysaa dheehid yatagayaru biha sababteeda ou la doorsoomayo طacmuhu dhadhanka ow riixuhu ama urkiisa uu la doorsoomayo lishiddati nataniha urkeeda aw urkeeda daran awgeed kelimaddan urka ay leedahay awgeed macnaha waxaa waay kelimaddu hadda wax la taaban karo ama soo shiiraaya ma aha laakiin hadday ahaan laheed oo loo bedeli lahaa sidaas waxay noqon lahayd kelimad aad iyo aad u ur badan waa qubxihaa iyo xumaanteedo daran awgeed haddii biyaha badda lagu barxi lahaa saameynay ku yeelo lahayd wahaadaa arrinkani min ablaqi zawaajiri can ilghiiba wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ugu xeel dheer ee dadka looga sajrinayo can ilghiibati xanta waxyaabaha xanta zajriya kuwooda ugu xeelka dheer buu hadalkan ka mid yahay qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi wamaa yantiqu can ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ka hadli maayo can ilhawaa hawo hadalkiisu ma aha mid ka soo fulaya hawo xaggeeda in huwa maa huwa ma ahaanin hadalkiisu ilaa waxyun yuuxa ilaa waxyi loo waxyoonaya mooyaane hadalka nebiga alay slat slam waa waxyi markuu caaisha marka hadalkan ku leeyahay hadalkan waa min alwaxyi markuu leeyahy hadii kelimadaada lagu barxi lahaa bimaa'i lbaxri way dheehi lahayd oo biyaha badda way isla bedeli lahaayeen kelimaddan urka ay leedahay awgeed iyo siday u foolxun tahay awgeed sidaasoo dhan muxuu ugu xumaynayaa nebiga alay slat slaam hadalkeeda wuxuu ka sajrinayaa kiibada iyo xanta arrintaana ma aha miduu nebigu iska yidhiye waa sharci maxaa yeeley nebigu calayh isalatu salaam hawo kuma hadlo wuxuu ku hadlaya dhammaanna waa waxyi wa can anasin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llah sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi lamaa curija bi markii aniga lay dheelmiyey marartu biqowmin waxaan soo maray qowm lahum leadfaarun cidiyo min nuxaasin oo maar ka samaysan cidiyo maarahay leeyihi yaqmishuuna biha waxay ku xaganayaan cidiyahaasi wujuuhahum wejiyadooda wa suduurahum iyo xabadyadooday ku xaganayaan wejiga iyo xabadkee dubka ka qaadayaan cidiyo cidiyo maaragtay nuxaasay ku xaganayaan fa qultu waxaan idhi man haaulaa'i yaa jibriil jibriilo kuwaan maxay yihiin kuwaan wejiyadooda baabi'iye wejiga iska xogaaya maxay yihiin qaala wuxuu yidhi haaulaa'i aladiina ya'kuluuna luxuuma annaasi kuwaan waa kuwa cunaaya dadka hilibyadooda wayaqacuuna ku dhacaya fii acraadihim cirdiyadoodana ku dhacaya kuwa dhiigag hilibka muslimiinta cuna acraaddoodana ku dhaca kuwaas waaye buu yidhi kuwa wejiyada iska xogaaya weji xogiddan waa min cadaabi alqabri ficilkan ay samaynayaan waa min cadaabi alqabri waa waxyaabaha qabriga ay kula kulmayaan dadka dunuubta noocaana samaynaya rawaahu abu daawud can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allah slى اllه عlيه وsلم qaala wuxuu yidhi kul اlmuslimi عlى اlmuslimi xaraamu damhu وacirduhu وamaaluh muslim walba cala almuslimi muslimka korkiisa mus- muslimka kale dushii xaraamun waa ka xaaraam waxaa xaaraam ka ah damuhu dhiiggiisu waa ka xaaraam wa cirduhu sharaftiisa iyo cirdigiisu waa xaaraam wa maaluhu maalkiisuna waa xaaraam qof walboo muslima maalkiisa iyo cirdigiisa iyo dhiiggiisu waa xaaraam rawaahu muslim imaam muslim ayaa wariyey baabkan waa baab aad iyo aad muhiim u ah ku camalfalkiisuna uu aad u yaryahay waciid fara badanna waa ku soo arooray oo aad maqlayseen axaadiista kala duwan ee nebigu sala allahu calayh wasalam uga hadlaya arrinkan guud ahaan xifdulisaan in lagu dadaalo ayaa baabka laga qaadanaya in laysku booriyo calaa xifdi lisaan carabka in la ilaaliyo lagu dadaalo in loo isticmaalo fi طaacaat waxa aad ku hadlayso inaad khayr u isticmaasho inaad ka hadasho wanaag inaad ka hadasho alamr biاlmacruuf والnahyi can اlmunkar inaad ka hadasho fi tacalumi diin اllahi caza wajal inaad ku hadasho nusxiga muslimiinta aad u naseexaynayso inaad ku hadasho qiraa'aة اlqur'aan iyo wixii la midoo wanaaga silaة اlarxaam biru اlwaalidayn iyo waxyaabaha la midka a khayr inaa u isticmaasho man kaana yuuminu biاllahi walyowmi alaakhir falyaqul khayran waa inaad khayr tiraahdo yaa ayuha aladiina aamanuu اtaquu اllah waquuluu qowla sadiida waquuluu qowla sadiida waxaad tirahdaan buu leeyahy allah hadal wanaagsan oo toosanoo sawaaba ku hadla haddaad hadal sawaaba weyso aamus quuluu khayra taqnamuu waskutuu can sharin taslamuu saasuu yihi nebigu sala allahu calayh wasalam khayr dhaha oo ku hadla khayr waad haniimaysanaysaan fawaa'id badanaad helaysaa waskutuu can sharin shar ka aamusa taslamuu waad nabadgelaysaan min cadaab illaahi baad ka nabadgelaysaan in laydin dhaleeceeyo in laydin dhibaateeyo aad ka nabadgelaysaan taslamuu marka carabka waxaan khayr ahayn in laga ilaaliyo ayaa salaamada iyo badbaadadu ay ku jirtaa shar oo dhanna waxay ku jirtaa itlaaqu lisaan in carabka la sii daayo wixii la doono lagu hadlo wixii la doono laga sheekeeyo wax walbood maqasho aad sheeko ka dhigato kafaa bilmar'i isman an yuxadida bikulli maa samic qof waxaa dembi iyo ismi ugu filan wax walbow maqla inuu ka sheekeeyo taasaa ismi iyo dembi ugu filan maxaa yeele waxyaabaha la maqlayo kadib fara badanaa ku jira been abuurad badanaa ku jira caay badan iyo xam badanaa ku jirta waxyaaba badan oo muxaramaadaa ku jira marka wixii dhegtaada ku soo dhacaba in carabkaaga aad uga dhawaaqdo ayadaa dembi kugu filan wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin